فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xukun xaduridda ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah hiiraan faahfaahin ku aadan xukunkaas ayaad ku dhegaysan doontaan dhuuxa waraysiyada waxaa sidoo kale intuu socdo dhuuxa waraysiyada aad ku dhegaysan doontaan nadwo ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka taas oo looga hadlay siraaca iyo hardanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka soconaya dunida sidoo kale waxaa dhuuxa waraysiyada aad ku dhegaysan doontaan munaasabad si heersare loo soo agaasimay oo ay diya ku kala qaadanayeen qaar ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo ka dhacday wilaayadaasi hadalladii laga jeediyey munaasabadda ayaad ku dhegaysan doontaan dhuuxa waraysiyada waxaan sidoo kale meesha ka marnayn xubintii joogtada ahayd ee dhuux qur'aanka ee ku dhaqan iyo wararkii ugu dambeeya ee caalamka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag qodobada horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaad goordhow maqli doontaan insha allah balse markaan aynu ku horumarno xubinta dhuux qur-aanka ee ku dhaqan waxaa inoo soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده إنسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أضحى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا dhuux qur-aanka uu ku dhaqan xalqadeenna insha allahu tacaala waxaan ku soo qaadanaynaa aayadan fi suurati furqaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi rasuulkii wuxuu yidhi rabbiyow tolkay iyo qoomkaygu qur-aankii waxay ka dhigteen mid laga xaajiro qur-aan mahjuur oo ku dhaqankiisii iyo qaadashadiisii culimmada muslimiinta markay fasirayaan aayadan tolkay qur-aankii waxay ka dhigteen mid mahjuur ah waxay leeyihiin gaaladu waxay qur-aanka mahjuur uga dhigeen waxa weeyaan inay rumayn diideen oo markay qur-aanka maqlaanna ayba ku buuqayaanoo ku qaylinayaan si aysan markaa waxba uga qaadan sidaasuu dhaqankoodu uu ahaa oo qur-aanka ay uga dhigteen mid ay isaga tageen oo ay ka haajireen haddaba aayaddan qaabka qur-aanka mahjuur looga dhigto culimmadu waxay yidhaahdaan ilaa waxay gaaraysaa shan qaybood ta koowaad waxaa weeye hijraanu samaacati wal-iimaani bihi wal-isqaa ilayh qur-aanka in la dhegaysto la rumeeyo oo dheg raariciyo oo lagaba tago ta labaad waxay tahay hij- hijraanu lcamali bih ama hajrulcamali bihi walwuquufi cinda xalaalihi wa xaraamih wa in qara'ahu wa aamana bih qofka inuu qur-aankii ku camalfalo ku dhaqmo xalaashiisa iyo xaraamtiisa xuduuddiisa uusan ilaalin uu ku tunto isagoo xataa akhrinayo rumaysanba ha ahaatee taasna waa nuuc ka mid ah qur-aankiioo laga haajirayo laga tegay arranka saddexaad ee qur-aanka in laga haajiro oo laga tago soo gudagelaya waxaa weeyaan hajru taxkiimihi wataxakumu ilayh qur-aanka in xakam laga dhigto lagu kala baxo wax allaala wixii la isku qabto usuulu ddiini wa furuucih mucaamalaad iyo ictiqaad iyo ayu shay oo diinta ka mid ah oo dadku ay u baahdaan oo isku qabtaan inay ka tagaan inay markaa ka- taxaakum ay u xugum tagaan oo meelo kale ay samaystaan taasna waa nuuc ka mid ah qur-aankii oo laga haajirayo arrinka afaraday soo gudagelaya halkan waxa weeyaan hajru tadabburihi wa tafaquhihi wa macrifati maa araada almutakalimu bihi minhu qur-aanka in macnihiisa la dhuuxo la fahmo ujeeddadii allihii subxaana wa tacaala qur-aankan soo dejiye uu ka lahaa la garto oo laga tago la iska kormara un alfaad la akhrinayo un la barakaysanaya keliya ay noqoto laakiin ahdaaftii iyo hadafkii laga lahaa iyo macnaha loola jeeday iyo fahamka waxau xambaarsan yahay oo axkaam iyo xikam ah iyo akhlaaq aan si fiican loo fiirfiirinoo laga haajiro taasna waa nuuc ka mid ah yacni aayaddaani haajiridda ay sheegayso oo qur-aankii laga tegay arrinka shanaad ee soo gudagelayaa waxa weeyaan qur-aanka oo laga haajiro oo laga dhigaraado laga tago in laga tago qur-aanka in la isku daaweeyo oo qur-aankii caafimaad laga raadiyo lagu daaweynayo cudurrada oo dhan kuwa quluubta ku dhaca iyo kuwa jidhka ku dhaca intaba lagu daaweynaya qofkii marka fa yadlibu shifaa'a daa'ihi min hayrihi wayahjuru attadaawi bihi oo qofkii uu meel kale ka raadiya caafimaadkii wiila meelo kale ayaan ka raadinayaa qur-aankii isku daaweyntiisiina uu isaga fogaanayaa taasna waa nuuc ka mid ah hijrada iyo ka tegitaanka qur-aankii laga tago oo aayadda ay soo gudagelaysa in badan waxaa arkaysaa qofka markii la xanuunsado oo jira ay qabato nuuc marad min al amraad waxaa lala aadayaa marka koowaad oo qofka dadka kusoo dhacaya dhakhtar iyo daawooyin kale oo maadi ah ayaa lagu bilaabaya marka waxba looga soo qaban waaya bal qur-aankana ku day ayaa laleeyay marka qur-aankii ictiqaad fiican iyo dalab fiican loolama imaanin waana daawada koowaadba wey fiihi shifaaun linnaas dadka ayuu caafimaad u yahay qur-aanku waa daawo rasmiya oo la hubo oo xataa aan tajriib u baahnayn ilaa daawooyinka kale tajribay u baahan yihiin inay wax maarata lagu soo tajribeeyo lasoo ogaado inay wax anfacayaan in kale laakiin qur-aanku tajriba uma baahna waa daawo rasmiya wo yacni inay daawo tahana yacni nabiga sal alla alay waslam xilligiisina way dhacday in dad lagu daaweeyey ku caafimaadeen sidaasayna u jirtay laakiin waa markii qofku uu ku qaabilo kalsooni uu ku qabo qur-aanka inuu ku caafimaadayo asbaabtii yacni keeni lahayd qur-aanka in lagu caafimaadana qofka uu la yimaado marka in la yidhaha qur-aankii la isku daaweyn maayo oo cudurrada qalbiga ku dhacana waa lagu daaweeyaa qur-aanka oo shakiga iyo xasadka iyo xiqdiga iyo nifaaqa iyo waxyaalaha xunxun oo dhan oo qalbiga ku dhaca waa lagu daaweeyaa kuwa jidhka ku dhaca nuuc raban ha ahaadeene na waa lagu daaweeyaa dad badan oo laga qustay wax kasta lala maray oo daawadooda qur-aan ay noqotay ayaa in badan laga qiseeya qisooyin fara badan baa jira arrintaa ku saabsan marka aayaddan yacni macnaha weyn ay xambaarsan tahay ayaa sidaa noqonaya marka ruuxa muslimka waxaa laga rabaa inuusan qur-aanka uusan ka haajirin waxyaalaha qur-aanka laga haajiro aada u soo gudagelaya waxaa ka mid a xagga qiraa'adoo kale waxaa laga yaabaa qofku inuusan sanadkan ama bishan ama usbuucan uusan qur-aanba akhrin wey qur-aan akhrin la-aantaasi marka waa nuuc ka mid ah qur-aankiiyo waxa weeyaan laga haajirayo oo laga tegayo waxaa laga yaaba waxyaalo kale inuu isaga beddashoba alxaafid ibnu kathiir raximah allahu tacaala tafsiirkiisa markuu aayaddan fasiray wuxuu yidhaahdaa yaquulu tacaala mukhbiran can rasuulihi wa nabiyihi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi daa'iman ilaa yowm addiin annahu qaal yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura marka arrintaasuu fasiray wadalika ana almushrikiina kaanuu laa yasquuna ila alqur'aani walaa yasmacuuna qur-aanku ma dhagraarinayaan mana dhegaysanayaan bal iska inay dhegaystaani dadka xataa dhegaysanaya uma ogola wahum yanhawna canhu wayan-own dadkana way ka reebayaan ciddii dhegaysatana ma u ogola ayaguna ma dhegaysanayaan kama qaala tacaala wa qaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'aan walqow fiihi lacalakum taqlibuun marka iyaga isu dardaarmaya waxay leeyihin qur-aankaan dhegaysanina kuna qayliya si markaa aad u maqli weysaanba asaga dhan qur-aanka in la rumayn waayo laguna dhaqmi waayo yacni iimaankii lala imaan waayo ayaduna hijraankay ka mid tahay qur-aanka in macnaha laga tago tadabburkiisa in lagu fakaro macnihiisa la fahmo hijraankay ka mid tahay qur-aankoo lagu camal fali waayo oo waxyaalaha uu amraya la fartoomi waayo waxyaalaha uu reebaya laga hari waayana haajiritaankaay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid a qur-aanka haajiritaanka laga haajirayo in shay kale lagu beddasho oo min shicrin gabay ah aw qowlin hadal ah aw khinaa'in hees ah aw lahwin ciyaar ah aw kalaamin ama hadal kaleo iska caadi ah oo qur-aanka booskiisii gelay sheekh wuxuu leeya ilahi waxaan weydiisanaynaa kariimka ah ee mana sheegashada badan qaadirka shay kasta awooda inuu naga fakiyo wax kastoo ilaahay caragelinayo uu markaa waxa weeyaan na siiyo inaan daacadiisa aan ku camalfalno oo kitaabka xifdintiisii iyo fahamkiisii ah marka in sha allahu tacala intaas ayaan ku gebangabeynaynaa wajazaakum allahu khayran وشكر الله حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله أحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa xukun xaduridda ah ayaa waxa uu ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah hiiraan fagaara ku yaala deegaanka show ee wilaayada hiiraan waxaa maanta lagu toogtay anfac xuseen maxamuud oo ka tirsaneed militariga hirshabeelle waxa ay si gaar ah uga howlgalaysay xerada lamagalaay ee magaalada beledweyn iyadoona kusii jeeday magaalada muqdisho si ay uga qayb gasho doorashooyinka ay qabanqaabinayaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha iyadoona ku guda jirta safarkeeda ayaa waxaa gacanta kusoo dhigay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goobta fagaaraha ka aqriyay xukunka الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحيصو قبتين مجاهدين ولاية إسلامك إهيران anfac xuseen maxamed waxayna lagu soo eedeeyey in ay ka tirsaneed ciidanka murtadiinta ee hirshabeelle gaar ahaan waxaa looga yeedha militariga waxayna u joogtay bar kontarool oo ku taallo afaafka xeerada lamagalaay si ay u baarto dadka muslimiinta ah waxayna ka tirsaneed muddo laba sana iyo lix bilood ah waxayna tababar saddex bilood ah ku soo qaadatay xeerada lamagalaay waxayna gacanta lagu soo dhegay ayadoo muqdisho ku sii joogdo si ay ugu qayb gasho doorasho gaaleedka kadib maxkamadda waxay jawaab ka dhalabtay anfac xuseen maxamed waxayna ku jawaabtay sidaan haa waa sax waxaan ka tirsanaa ciidanka hirshabeelle gaar ahaan qaybta militariga waxaana ku biiray bisha labaad laba kun sagaaliyo tobanka waxaan tababar saddex bilood ah ku qaatay xeerada lamagalaay waxaana ka qaadanayay markii hore konton dollar laba kun labaatan iyo kowdii la gaaray waa ley kordhiyo boqol dollar ayaa laygaga dhigay waxaana gacanta laygu soo dhegay anigoo u socdo muqdisho si aan ugu qayb galo doorasho gaaleedka xukun kadib maxkamadda markay dhegaysatay eedda lagu soo eedeeyey eedaysanada anfac xuseen maxamed iyo jawaabta ay ka bixisay ahna qiraal u bandhigtay shareecada islaamka maxkamaddu waxay xukuntay kow anfac xuseen maxamed falka ay ku dhacday inuu yahay mid gaalnimo ah laba in lagu fuliyo xukun xaduriddaa kaasoo ah dil toogashaah xukunkaas waxaa loo cuskaday qiraalkeeda waxaannu deliil u ah maraajicda soo socoto kow qowluhu sala allahu calayh wasalam من بدل دينه فقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وبالله توفيق هذا أنا هو شبان قد قلنا إن شاء الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan goordha waxaa idinku soo maqan nadwo ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka islamarkaana looga hadlayay siraacay hardanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka balse markaan munaasabad ay diya ku kala qaadanayeen qaar ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxa ay ka dhacday wilaayadaasi munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa diya ku kala wareegaya beesha shangamaas iyo beesha mudulood oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay suldaanka guud ee beesha turne suldaan aadan cusmaan xafladan amba shirkan wuxuu ku saabsan yahay diyo amba jareexo laba beelood kala gaartay ayaan u fadhinaa anigoo ah suldaanka beesha tunni laba qofood beesha reer mudulood amba abgaal aan dhibaato ah u geysanay labadaasna ay dhaawacay ahaayeen ayna gaarsiiyeen laba qofood oo beesha reer tunniyeed ah intaasi kadib dhibaatadu markay dhacday si guud horta waan u fariisanay dhibaatadaas oo kale inaysan nagu soo dhicin waan ka heshiinay waan ka ballannay dadkiina dhaawac ayaa loo diray dadkii way soo bogsoodeen maxkamad ayaa la keenay maxkamadiina labadii walaalaha ahaa ee reer afgaal waxaa loo xukumay hal qofood kow iyo toban neef oo geel ah midka kalena waxaa loo xukumay toban iyo lix neef oo geel ah geelaasna waxaa lagu qaymeeyey toban iyo lix kun boqol iyo sagaashan kun dhibic shan ayaa lagu qaymeeyey muddadiina insha allah waxaa soo hartay waxaa soo hartay toban iyo afar kun boqol sagaashan dhibic shan muddo ayaan yeelanay muddadii kadibna haddeertaan ayaan isu nimid insha allahu raxmaan lacagtii ayaan wadnaa lacagtiiyaan insha allahu raxmaan wareejinaynaa waxaana markhaati ka ah dad fara badan iyo wilaayada waxaana lacagtaasi mas-uul ka ahaa nabadoonka reer abgaal nabadoon arabow nabadoon yere xaaji iyo siicow maxamed xuseen ayagaa mas-uul ka ahaa lacagahaasi haddana waxaan ku wareejinayaa toban iyo afar kun boqol iyo sagaashan dhibic shan lacagtaasi insha allahu raxmaan isagaan ku wareejinaya gacanta ayaan ka saaraya lacagtaa ma iga haysataa yirow khayr allah ku siiyo wabilaahi towfiiq intaas kadib waxaa isna munaasabada ka hadlay oo diyada ka guddoomay suldaanka guud ee beesha tunne mid ka mid ah nabadoonnada mudulood ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ikhwaanii fillaah ilaahayaa mahad u sugnaatay uma maanta xafladda aan u fadhinno oo aan ku kala qaadanayno diyada ama dhiigga ilaahayaa mahaddaa iska leh marxaladii lasoo maray annagaa og annakoo og wadaad og intiina meesha fadhiido marxaladaha aan soo marnay waad la socotaan annagoona waxba isu qabin oo gacmaha isa haysanno ayaa maanta ku kala qaadanaynaa diig ama diyo oo isjecel oo qoslayno ilaahayaa mahaddaa iska leh intaas kadib walaalaheenna beesha shangamaas waa dhacday arrintaasi si guud ayaana wax ugu soo qabannay hadal ka bacday annagoo isjecel ayaa arrinteena maxkamaddii u soo gudatay maxkamaddii haddana xugun ay riday xugunka markii ay riday xoolihii labadii wiiloo dhaawac ahay mid waxaa loo xukumay toban iyo toddoba neef oo geelah midna waxaa loo xukumay toban iyo kow neef oo geelah waa la qaymeeyey xoolahaasi waxaa lagu qaymeeyey lix iyo toban kun boqol sagaashan doolar dhibic shan waxaa noo soo hartay kun afar boqol sagaashan doolar dhibic shan haddana waa kala wareegi suldaanka beesha shangamaas suldaan aadan cusmaan ibraahin waan kala wareegay si farxad leaan kala wareegay si raallis ayaan ugula wareegay بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa ka dhacay nadwo ay qabteen culummada diinta islaamka taas oo looga hadlaya siraacay hardanka u dhexeeya xaqa iyo baatilka sheekh cabdililaah oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa waxa uu si faahfaahsan kaga hadlayaa siraaca iyo hardanka u dhexeeya xaqa iyo baatilka isagoona soo qaadanaya nusuus sharci ah الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayasaynu ognahay oo la soconno koonkan ilaahay abuuray ee inu keenay ee innagu ikhtiyaarkeena aynan ku iman ilaa maalintii rususha kii u horreysay lasoo diray dadkii koonkan la keenay laba fariiq bay noqdeen oo iska soo horjeeda ayay noqdeen waxay noqdeen xisbullah iyo xisbu shaytaan waxay noqdeen jundullah wa jundu ibliis waxay noqdeen أهل السعادة وأهل الشقاء marka ilaahay wuxuu leeyahay waxaynu ka horan doonnaa fariiqa ilaahay ku toosay dariiqu u jideeyey oo jundiga ilaahay ah baa ilaahay wuxuu u yaboohayaa guul badan inay gaari doonaan adduunka aakhirana ay liibaani doonaan waxaa kalenu eegi doonnaa dadkan ilaahay uu sharfay ee isu idaafeeyey idaafata tashriif jundanaa askartayada ciidankayaga wa ina jundanaa lahum alghaalibuun wuu leeyahay sifookee bay leeyihiin tilmaamaya laga helaa ayaynu idan isweydiinaynaa waxaan kaloo iyana insha alla taaban doonnaa ilaahay wuu awoodaa fariiqan ku caasiyey ee gaalada ah ama gaal kufrigiisa bannaanka soo dhigta ha noqdo oo wax loo yaqaano kaafir alasli ama gaal uurku gaala ha noqdo munaafiq loo yaqaano isaguna gaal ah oo ka sii liita gaalkan maaragtay gaalnimada caddaystay oo fi darki alasfali min annaari gelaya mid kastaba ha aadee labadaa qolo iyagu waa dhan iyagana ilaahay maaragtay iyagana waxbaa loo yabohay yaboh bay leeyihiin aanu ballanqaaday oo aynan dhaa'ifikana waxaa loo ballanqaaday inayan guul helayn aakhirana inay naar ku ururayaan marka ilaahay isagoo fariiqan ku caasiyey isagoo kale oo awooda inuu ilbidhiqsi keliya adduunka kaga tirtiro goobtay dagaal iyaga muslimiintu iskaga hor yimaadaanba uu ku jebiyo oo ku baabi'iyo haddana ilaahay sunna alkowniya sunnada ilaahay ma ma doonin inay saasu dhacdo waxaa la ilaahay wuxuu doonay in laysku keena imtixaamo oo jundullaah iyo jundul ibliis laysku imtixaamo horena way ahayd haddana way tahay ilaa qiyaami saacana way ahaanaysaa colaadaasaa taagan imtixaankaasaa taagan haddaynu u soo noqonno kooxdan ama xisbigan loo ballanqaaday guusha aayaad badan baa ku soo arooray dhowr baynu ka taabanaynaa aayaddan hadda uu cinwaanku yahay kelmadda ilaahay wuxuu leeyahay walaqad sabaqad kelimatuna licibaadina almursaliin innahum lahum lmansuuruun wa ina jundana lahum lghaalibuun aayad kale ilahay ilahay wuxuu ku leeyahay in tansurullaaha yansurkum aayad kale ilahay wuxuu ku leeyahay la aglibanna ana wa rusuli ina allaha qawiyun casiiz aayaadku way badan yihiin intaasaynu kaga gaabsan doonnaa marka fariiqa isaga ee maaragtay saa loo sharfay ilaahay idaafatu tashriif uu yidhi askartayda ciidankaygaa guulaysanaya shuruudo ma leeyihiin jawaabtu waa haa mase dhici karta iyagoo aan shuruudihii laga rabay la iman inuu guusha iska timaado jawaabtaasna waa maya sifooyinkay leeyihiin qoladaas dadka ilaahay doortay ee u ballanqaaday nasr fi dunyaa waljanna fi alaakhira horta waa inay muuminiin dhaba yihiin muuminiin dhaba oo ay yihiin kuwii ilaahay ku tilmaamay ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqan inay yihiin wey waa inay yihiin kuwii ilaahay uu yidhi inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulih uma lam yartaabuu uma lam yartaabuu wajaahaduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illaah ulaa'ika hum asaadiquun sifooyinkan waa laga hela iimaan dhaba aan wax shaki ku jirin oo wixii ilaahay ballan qaaday oo dhan inay dhacayaan oo guushan la ballan qaaday ay dhacayso oo ay weyna boqol kiiba boqol rumaystaan taas waa tilmaan ay leeyihiin oo laga rabo siay guusha u helaan kaloo laga rabaa waxa la yahay icdaad iyo diyaargarow baa laga rabaa oo ma dhacayso sunnada ilaahayna ma aha qof iska jiifa in guul la siiyo nasr ma dhicin haddana mana dhacdo mana dhici doonto ilaahay saa ma doonin icdaad iyo diyaargarow waa in la sameeyo waa cidduu lahu ma statactum taasu waa qabla almacraka diyaargarowgaas iyo iimaanka dhabta waxaa la rabaa dagaalkaba intaadan gelin marka goobta dagaalka la yimaadana shuruudo kale ayaa jira oo qur-aanka ku cado waadix ku ah oo aayadda afartan iyo shan iyo afartan iyo lix min suurati alanfaal labada aayadood ba hadda aynu akhrino ilaahay wuxuu leeyahay jalla jalaaluh yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu waxay yidhahdaan culimmadu teendhada guusha teendhada guusha guushaba waxaa lagu shabahay teendho waxay yidhahdaan qubatu nasr qubatu nasri waxay leedahay shan tiir ama shan rugni kaasaa u horeeya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fiayo weeye fiya kaafiriina weeye gaalo haddaad dagaal fooda istartaan fahbutuu haddii la waayo oo marka xabaddu dhacda dhabarka la jeediyo guul ma sugaysid tiirkaasu waa dumay nasrana ma lah guul heli maysid wadkuru llaha kaiiraa lacallakum tuflixuun ilaahay in laysku xidhoo laysu bihinbiyo laysu dhidhigoo la baryana waa tiirka labaad haddaad adigu muruqaaga isku hallaysid iyo ciidankaaga iyo hubkaad wadatid oo ilaahay aadan baryin oo ilaahay inuu guusha isagu keligii keeno aadan aaminin tiirka labaadna waa dume wa atiicu llaha wa rasuulah waa tiirkii saddexaad waxaa la rabaa marka aad dagaalka gelaysid ee goobta dagaalka aad taagan tahay in aad cidda dagaalka hogaaminaysa ee mu'minka ee muslimka ah inaad wuxuu dagaalka iyo khudada caskariya iyo dagaalku gelaya inaad ku adeecdo haddaadan addeecin ilaahayna ma aada adeecin rasuulkiina ma aadan addeecin waatuu nebigu lahaa sal lla ly slam man aطaacanii faqad aطaaca allah waman casaanii faqad casa allah waman casaa amiirii faqad casaanii qaa'idkan dagaalka hogaaminaya goobta dagaalka ee muslimiintu maarata ui kumadeer inuu dagaalka hogaamiyo in la taacad buu u baahan yahay waa tiirkii saddexaad tii taala waayana rukni kalaa dumay walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum laa tanaasacu waa rukni kaleo haddii tanaasuc yimaado oo la isqaqabsado oo maya sidan maaha tanaa fican kaartadanaa fiican sidan u dagaalano maya saas ayla quman haddii dagaalkiioo socda ay timaado tiirkii afraad baa dumay lianna waxaa la rabaa muslimiintu inay jamaaca waaxida noqdaan oo qaa'id keliya li dagaal ku galaan siduu ilaahay ba u yidhi ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safa kaannahum bunyaanu marsuus tiirkaas haddii la waayana guul ma sugaysid maxaa ka dambeeya wasbiruu ina allaha maca asaabiriin waa tiirkii shanaad markii dhibtii dhacday ee dagaalka yimaado ee shuhaadada yimaadaan ee dhaawaca yimaado ee magaalo laga baxo laga qabsado ay timaado weynay dhacdo meeshii istimraariya dagaalkii sii socday inaad faraha laabato wallahi ma guulaysan karna maxaan iska dilinaa maaha waa inaan laga daalin jihaadkuna ilaa yowm alqiyaama socdaa waa inaan laga daalin sabur baa loo baahan yahay gaalada laba sabartamo suu ilaahayna baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun markaa intaad samaysaan baad falaax iyo guul helaysaa بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada gabagabadiisa ayaana isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ciidamada maamulka nuseyriyada bishaar al asad ayaa duqaymo ka geystay qaybo ka mida waddanka suuriya ilawaraadyo maxalli ah ayaa sheegaya in ciidamada nuseyriyada bishaar al asad iyo maleeshiyaad gacansaar la leh ay duqeeyeen deegaana ku yaala gobolka darcaa ee koonfurta waddankaas deegaanadan ayaa waxaa ku soo dhacay tobannaan gantaallo ah oo ay soo rideen ciidanka nuseyriyada iyo maleeshiyaad ka taabacsan xilli diyaaradaha dowladda ruushkana ay sidaan oo kale duqaymo uga geysanayaan baadiyaha cifriin ee waqooyiga suuriya ilawaradyada ayaa intaa ku daraya in duqaymaha ay barbar socdeen iska hor imaadee u dhexeeya kooxaha ka dagaalamaya suuriya iyo maleeshiyaadka nuseyriyada ee ka dhacay gobolka darcaa iyadoona ay askarta bashaar al asad isku dayayaan inay gudaha u galaan deegaanadaas wakaaladda wararka ee saana oo ku hadasha afka ciidamada nuseyriyada ayaa sheegtay in afar askari oo ka tirsan ciidamadooda lagu dilay iska hor imaadyadan halka lagu dhaawacay shan iyo toban kale ciidamada nuseyriyada bashaar al asad ayaa juhdi ballaaran ku bixinaya inay la wareegaan guud ahaan gobolka darcaa waxaana ay halkaas kala kulmayaan iskacaabin xooggan iyadoona laga dilay askar badan gawaarina laga furtay markaana waxaad ku soo dhowaataan warar ku saabsan waddanka afghanistaan waxaana ka warramaya salmaan axmed waad mahadsan tahay maanta labaatan sano kadib afghanistan waa dal xor ah waxaana isaga baxay ciidankii maraykanka ee halkaas duulaanka ku joogay labaatankii sane ee lasoo dhaafay ee saacado ka hor ayuu askarigii ugu dambeeyey oo amerikaan ah isaga baxay waddanka afghanistan waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada kabul oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka soconayeen ee howlgallada dadgoraynta hadda si buuxda u maamulaya ciidanka imaaradda islaamiga ee afghanistan ee guutada sida gaarka u tababaran ee beder saddex boqol saddex iyo toban oo ah ciidanka gaarka imaaradda islaamiga afghanistan ayaa gudaha u galay ee garoonka diyaaradaha ee magaalada kabul labadiisa dhinac dhanka dadka shacabka ay ka duulaan iyo dhanka caskarigaba waxaana sidoo kale gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada kabul tegey oo gaaray mas-uuliyiin ka tirsan imaaradda islaamiga afghanistan kuwaasoo halkaas kula hadlay warbaahinta waxaana mas-uuliyiinta warbaahinta la hadlay ka mid ah sheekh dabixullahi almujaahid oo ah afhayeenka imaaradda islaamiga afghanistan wuxuu sheegay in dalka afghanistan uu darsi u yahay ee guud ahaan soo duuliyaasha caalamka iyo sidoo kale caalamka oo idil isagoona sheegay in labaatan sano kadib ay reer afghanistan ay guulaysteen islamarkaana shisheeyihii dalkooda duulaanka kusoo qaaday ay iska dhiciyeen oo iska saareen iyagoo allah casa wajalla kaashanaya dabiixullahi almujaahid oo ka hor hadlayey tobannaan askari oo ka tirsan ciidanka sida gaarka u tababaran ee badri saddex boqol saddex iyo toban ayaa waxaa laga dareemayey farxad aada u ballaaran ciidanka imaaradda islaamiga afghanistan ee uu ka hor hadlayay ayay iyagana takbiirsanayay waxaana jawiga uu ahaa run ahaantii jawi farxadeed oo sidan ah markii askarigii ugu dambeeyey oo amerikaana isaga baxay wadanka afghanistan bentagonkana uu ku dhawaaqay arrinkaas ee magaalada kabul waxaa ka bilowday dabaaldegyo farxadeed oo aad u waaweyn iyadoona markii dambe dabaaldegyadu ay kusii baaheen guud ahaan wadanka afghanistan rasaas ayaa cirka loo ridayaa waxaana dadka muslimiinta iyo mujaahidiintuba ay dareemayaan oo ay muujinayaan farxad aad u ballaaran magaalada kabul oo kale jawigeeda aad ayuu isku bedelay markii askarta maraykanka lagu dhawaaqay inay isaga baxeen garoonka diyaaradaha magaalada kabul kabulna aanu ku sugnayn askari amerikaan ah mar qura rasaas ayaa isqabsatay waxaana dadka qaar oo xitaa aan ka warhayn khabarka ah in ciidanka maraykanka ay isaga baxeen wadanka afghanistan ay markii hore u malaynayeen rasaastaas dhacaysa inay tahay rasaas dagaal ama howlgal socda balse goor dambe waxay ogaadeen in rasaasta dhacaysa ay tahay rasaas dabaaldeg farxadeed lagu muujinayo waxaana anas xaqaani oo ka mid a mas-uuliyiinta imaaradda islaamiga afghanistan uu barta uu ku leeyahay twitterka soo dhigay muuqaal muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo rasaas cirka u ridaya islamarkaana takbiirsanaya
الحمد لله ده ده شغال في التلفزيون احنا تتابعنا قاعدة الحمد لله خارجان متسكر الحمد لله فتيش تودارة مرحقة زايته داخل سو الحمد لله ده ده بدري لشكر ده استشهادي كندت ملغري دي الحمد لله
waa labaatan sano kadib oo aanu askari amerikaan ah iyo askari shisheeye aanu ku sugnayn wadanka afghanistan afghanistan oo idilna ay ka talinayso imaarada islaamiga afghanistan oo sheegtay marar badanna ku celcelisay inaanay gorgortan ka gelaynin in maamul islaami ah oo shareecada islaamka dastuurkiisu yahay ka taagto wadanka afghanistan marka waa guul run ahaantii aad u weyn iyo maalin taariikhi ah sidaba uu tilmaamay afhayeenka maktabka siyaasadda imaarada islaamiga afghanistan moxamed nucaym oo sheegay inay allah casa wajal uga mahad celinayaan eeguush weyn ee reer afghanistan usoo hooyatay labaatan sano kadib wuxuu sidoo kale sheegay in guushan ay leeyihiin guud ahaan muslimiinta caalamka isagoona muslimiinta caalamka ee uga mahad celiyey ee isgarabtaagga ballaaran ay u muujiyeen walaalahooda reer afghanistan oo labaatankii sano ee lasoo dhaafay ee dagaal jihaad ah kula jiray ciidanka maraykanka iyo xulafada nato ee wadankaasi ee duulaanka ku qaaday moxamed nucaym oo la hadlay mid ka mid a warbaahinta ee caalamka waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
هذه اللحظة التاريخية هذه اللحظة الفارقة في حياة تاريخ في تاريخنا في تاريخ الشعب الأفغاني نهنئ هذه لجميع أفراد شعبنا ولقادتنا وللمجاهدين ولجميع الأمة الإسلامية هذه لحظة لا شك في أنها لحظة تاريخية tani waa ilbiriqsi taariikhi ah oo ka mid a taariikhda shacabkeen afghanistan waxaan hambalyo gaara u diraynaa shacabkeenna hogaamiyaasheenna mujaahidiinta iyo dhammaan ummadda muslimka ah xaqiiqdii tani waa ilbiriqsi taariikhi ah alle mahadii fadliga allah iyo guusha uuna siiyey kadib waxay guushan ku timid jihaadka ay galeen shacabkeenna laga soo bilaabo labaatan sano ka hor jihaadkan iyo halgankan wuxuu ahaa mid allaah dartii ah waxaana lagu doonayay in lagu xoreeyo dalka afghanistan alxamdulilaah haddana waan gaarnay waxaan doonaynay oo ah inaan xorayno dalkeenna horay iyo haddaba allah ayaa mahad iska leh shaki kuma jiro in ilbiriqsiyadan ay yihiin kuwo weyn oo lagu farxo marka loo eego shacab weliba oo ka mid a shucuubta caalamka in badan allah ayaan u mahad celinaynaa waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa guud ahaan shacabkeenna sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa guud ahaan muslimiinta iyo cid weliba oo garabkeenna istaagtay kuwaas oo inagu garab istaagay hadal ficil iyo ducaa intuba جميع شعبنا وأيضا نشكر جميع المسلمين وكل من وقف بجانبنا سواء بكلمة أو بحرف أو بدعاء أو بإخلاص نية وايضا لابد ان نقدم تهنئه خاصه لاسر الشهداء الذين قدموا ارواحهم واشلاءهم وابدانهم رخيص رخيصه في سبيل الله وفي سبيل حريه البلد وحريه استقلال الشعب، اذا لا شك في ان هذه لحظه عظيمه جدا.
soddon iyo kowda agost labada kun labaatan iyo kowda oo maanta ah ayaa ku astaysnayd ee xilligii ay imaaradda islaamiga afghanistan u qabatay in askariga ugu dambeeya amerikaana isaga baxo wadanka afghanistan haddii taasi ay dhici weysana waxay xilligaas imaaradda islaamiga afghanistan ku hanjabtay in maraykanku uu la kulmi doono cawaaqib xun oo aad u adag maraykanka ayaana u muuqda mid hanjabaadaas si dhabah u qaatay wadankana isaga baxay waxaana xusid mudan marka laga hadlaya garoonka diyaaradaha magaalada kabul in ciidanka maraykanka ay si degdeg ah oo ay kala cararayeen run ahaantii garoonka muuqaalkiisa guud marka laga hadlayo waa mid isku dhex yaacsan waxay ciidanka maraykanka burburiyeen saanado hub ah oo halkaas yaalay waxaa kasii badan gawaarida ay ka tageen tusaale ahaan waxay warbaahintu soo bandhigaysay askari ka tirsan imaarada islaamiga afghanistan oo kaxaynaya gaari homar ah kaasoo ka mid ah gawaarida casriga ee dowladda maraykanka farsamayso waxayna ciidanka maraykanka uga tageen gudaha garoonka diyaaradaha magaalada kabul gawaarida oo keliya ma ahan diyaarada ayay ciidamada maraykanka ka tageen sarkaal ka tirsan wasaaradda bentagonka maraykanka oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in hubka iyo sanadaha militari ee kala duwan ee gacanta u galay imaarada islaamiga afghanistan ee lacag ahaan marka la qiimeeyo lagu qiyaasayo siddeetan iyo shan bilyan oo dolarka maraykanka suurayso waa siddeetan iyo shan bilyan oo dolarka maraykanka ma ahan siddeetan iyo shan milyan taasi waxay ka dhigan tahay in saanad kala duwan oo hub casri ah iyo diyaaradaba ay ka mid yihiin ay imaarada islaamiga afghanistan ee gacanta ku dhigtay sarkaalkan ka tirsan ee wasaaradda dagaalka ee maraykanka wuxuu intaa ku daray in hubka imaarada islaamiga afghanistan gacanta ku dhigtay ee dowladaha caalamka tobannaan sano ay doondoonayeen inay ka iibsadaan maraykanka hase yeeshee ee dowladda maraykanka ay diidanayd maadaama ay yihiin hub iyada u gaar ah hadda waxaa si lacag la-aan oo bilaasha ku qaatay imaarada islaamiga afghanistan inkastoo ay horeen wax ka qaalisan lacagta oo ah dhiigga kumanaan ruux oo muslimiin ah oo ku dhintay dagaalka labaatanka sana maraykanka lagula jiray ee waddanka muslimka ee afghanistan guud ahaan intaa ayaan kusoo gebagabanaynaa xubintii wararka caalamka
ككل الكواكب تجري وليست تكل بمر السنين نجوما تزين فيها السماء بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا